hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo ayaa deeq gargaar oo ah mashruuc kunqoos loogu talagalay lagu afurinayo dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay ka daafurtay maalinkii koowaad ee bisha barakeysan ee rabadaan deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo hay-adda kaalmo oo maalmihii lasoo dhaafay waday qaybinta raashinkaasi ayaa deegaano kala duwan oo dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxay gaarsiisay raashin gaaraya boqolaal qoys kuwaas oo dad muxsiniin soomaaliyeed oo wax sadaqaysanaya ay garabka helaysay ciise aadan fartaag oo ah xubin ka mid ah kaalmo community welfare ayaa waxa uu ka warbixiye gargaar ay gaarsiiyeen xarunta xabeeb oo ka mid noqon kunka qoos ay daafureen maalinkii koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan annagoo ka soconnaa hay-adda kaalmo waxaan maanta soo gaarnay isbitaalka dhimirka ee doctor xabeeb markii ugu horreysa aan imaanayna ma aha waxaan u imaanayna waxay ahayd dadka halkaa ku jira ee dhimirka ka xanuunsan inaan soo gaarsiino deeq iskugu jirta raashiin iyo xoolo nool oo aan ugu talagalnay in ay uga baxaan afurka waa ilaahay mahaddiis ilaahaygi noo soo dhiibay baa mahaddaa iskale dadka walaalaheen ee soomaaliyeed ee la soo baxayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin qof walbaana dhibaatadii uula soo baxayna waxaan leenahay ilaahay ha ka sabaabiyo ilaahayna wax kheyr qaba gacantiisa ha soo geliyo dadka walaalaheen ee xanuunsanna ducadooda allah oo aqbalo ducadu keliya maaha in afka laga duceeyo dadka masaakiinta ee xanuunsan calooshay ka duceyn doonaan ilaahay samada ha ka aqbalo dhakhaatiirta iyo siday noo soo dhaweeyenna waa uga mahad celinaynaa walaalkeen iile oo ah maaragta agaasimaha hay-adda kaalman waxaan leenaha waa ku mahadsan tahay abaabulka fiican ee aad samaysay iyo garashada aad u garatay inaan maanta isbitaal xabeeb soo gaarno dhanka kale doctor maxamed muuse oo ka mid ah dhakhaatiirta iyo mas-uuliyiinta ka howlgala xarunta doctor xabeeb ee magaalada kismaayo ayaa ka mahad celiyey deeqda gargaar ay soo gaarsiisay hay-adda waxaan islaamayaa walaalaha kaalma oo maantana soo gaarsiisay deeq raashiinah iyo xoolo nool aad baad ugu mahadsantihiin run ahaantii ma ahan markii ugu horreysay ee hadda kaalmo iyo walaalkeen iidle bay soo garab istaagaan bukaanada ku dhaca xanuunada dhimirka run ahaantii markii laga hadlaayo bukaanada ama xanuunada ku dhaca dhimirka markii laga hadlaayo waa social economic dhaqaalahooda aad bay u hooseeya taasoo ay u baahan tahay garab istaag weyn in bukaanada la soo garab istaago ku mahadsantihiin ilaahay ajir allah idinka siiya iyo dadkii soo dhiibtay inay ajir axsanaad aan la soo koobi karin inuu ilaahay ka siiyo